faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad maqli doontaan waxaa doroon qaar ka mid a waxaa garadka ka soo jeeda waqooyiga gobolka galguduud oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in faragelin xoogle uu ku hayo xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya walaa xoogan ka qabta in dib loo celiyo maamulka hawada duulista rayidka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali qiro magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulan kula qaatay xildhibaana federaalka laga soo doorta galmudug iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada ceellaar ee gobolka galgaduud kulan isfaamkaha ku dhammaaday oo magaalada buloberde gobolka hiiraan ku dhex maray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo waxgaradka magaaladaasi qaar ka mid a xildhibaanada halkaas ee baarlamaanka soomaaliya oo ka degay in dhibaato xoogla ay ka dharta soo saarista batroolka waddanka dowladda federaalk soomaaliya oo laga dalbaday in wax ka qaabtaan dhibaatooyin laga cabsi qabo in ciidamada kenya ka geystaan xadka soomaaliya xil ay korortay weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay u geysaneen ciidamada kenya madaxweynaha hirshabeelle maamulkiisa oo lagu eedeeyey godoonka dhammaan deegaanada maamulka hirshabeelle intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooki roon warka subax ee saakay goru diyaguruba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeysanayo waa talaado taarada ku aasaysan tahay toddobada bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan warka subax saaka waxaa soo saaray haashim cumar xasan anigoo xasan ayadeen warraaman doone eh kusoo dhawaada warkii oo dhan qaar ka mid a waxgaradka ka soo jeeda waqooyiga gobolka galgaduud ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ku eedeeyeen in faragelin xoog leh uu ku hayo xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda waqooyiga kuwaasoo ku mateli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug hodan axan cabdi ee warkaana faahfaahinaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug oo la hadlay idaacadda simba ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan musuq maasuq loogu hayo xildhibaano ku mateli lahaa baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug odayaashan oo inoo waramay ayaa waxay si wadajira u sheegeen in odayaashan waa markaasi arintaasi madaxweynaha federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu mas-uul ka yahay islamarkaana xildhibaano usoo dirsaday ay doonayaan in markaasi ay musuq maasuq ay ku sameeyaan xildhibaanadooda kuraasta ku mateli lahaa baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug bedel jaamac shire ayaa ugu horeyn sheegay in xildhibaanada musuq maasuqa ku haya aysan baarlamaankoodu aysan ku matali karin isagoo sheegay in arrintaasi ay dowlada federaalk soomaaliya ay soo fargeliso dhanka kale odayaashani ayaa waxay sheegeen in markaasi xildhibaanka ama ninka ay ka cabanayaan ay magaciisa ku sheegeen faarax cabdi xasan kaa oo uu sheegay in markaasi dhac uu ku wado islamarkaana uu doonayo in kuraasta ay leeyihiin uu ku bedelo xildhibaano kale isagu isku heb yihiin waxaa weeye waxaanan ka mid nahay beesha sade waqooyiga galgaduudeed beesha mareexaan afar meelood baa mareexaan wax u qaataa afartaa meelood meel ka mid ah oo wax qaybtu ka dhaxaysaa nahay waxaana boogaada in la yidhaahdo iyo habar ciiso iyo qolyo kalea wax ka dhexeeya waxaa weeye xildhibaanka faarax cabdi xasan la yidhaahdo oo hadda xildhibaanka guud oo dowladda federaalka ku fadhiya awalna kii hore oo matalayay baa ku xareeyey corruptionka haddana kii faarax cabdi xasan baa corruptionka ku xareeyey haddana wuxuu rabaa inuu nagu dhaco nagu dulma asagoo kii federaalka haysta yuu rabaa midna walaalkii inuu ku qoro waxaa jirta madaxweynuhu beeshiisu waa beesha aan ka waa beesha na dhacaysa waa beesha hore noo dhacday hadda waxaan leenahay odayaashana ayaa dhanka kale waxay sheegeen in markaasi madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay ugu baaqayaan in arintaasi uu soo fargeliyo haddii uu soo fargeli waayana isagu qudhiisa uu arinta gees ka wato dhinaca kalena ayaga oo sheegeen in markaasi arintani ay ogaanayaan guddoonka baarlamaanka haddaan beesha habar ciisan nahay waxaan caddaynaynaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa kow faarax cabdi xasan ninka la yidhaahdo beeshii soo dooratay baan nahay haddaan beesha habar ciisan nahay kalsoonidii shalay aan ku dooranay kala noqonay ee qaranka naguma matelo xibin ahaan iyo kalsoonidii aan kusoo dooranayna waa kala noqonay taas saasaan kusoo koobayaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ee dowladda federaalka soomaaliya waa waa madaxii ugu sameeyey soomaaliya waxaan ka rabnaa arrintaas odayaashu sheegeen oo haddaan beesha habar ciisan nahay aan ka cabanayno inuu wax ka qabto cadaalad ka sameeyo dadka kale xaq siiyo qofkii khaldan khaladka ka qabto xaqa waa loo heliyaa qofkii xuquuqdiisa raadinaya uu ka gaba istaagaan ka codsanaynaa waxaan kaloo intaa ku darayaa dadka annaga dhibka nagu haya oo beel ahaan ama naxadiya ama dowladda federaalk soomaaliya ayaa walaackii ugu xoogan ka qabta in dib loogu celiyo maamulka hay-adda duulista reedka soomaaliyeed haashim cumar xasan ayaa warkaa noo faahfaahinaya hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo soddon sano kadib ku guulaysatay inay la soo wareegto maamulka hawada soomaaliya ayaa walwal ka qabtay in mar kale dib looga wareejiyo maamulka hawada mudane axmed macalin xasan maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xusay in sharciga duulista rayidka ay wax badan uga xiran yihiin howlaha hay-adda duulista saddex iyo tobanka bishan waxaa nairobi ka dhici doona shir looga hadlayo hawada soomaaliya saddex iyo tobanka bishan waxaa nairobi ka dhici doona shir looga hadlayo hawada soomaaliya annagoo ugu horeyna la weydiin doono sharcigii duulista hawada ayuu yidhi maareeyaha hay-adda duulista hawada soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada golaha shacabka afartii bishan ay meel mariyeen sharciga duulista rayidka ee hawada waxaana uu xildhibaanada golaha aqalka sare ka codsaday inay sharciga ansixiyaan maadaama uu muhiim gaara u leeyahay guud ahaan soomaaliya mudane axmed ayaa tilmaamay in hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay hadda soo saartay labaatan iyo laba milyan haddii sharciga la ansixiyana ay hay-adda soo saari doonto ku dhowaad konton milyan oo dollarka maraykanka mahadsana saaxiib ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wuxuu xalay kulan kula qaatay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanka celer ee gobolka galguduud kulankaas dhammaan waxaa looga hadla si loo dadgeli lahaa arrimaha dhismaha galmudug iyo sidii loo xoojin lahaa daalada dowladda federaalk soomaaliya ee ka wada deegaanada galmudug kulan isfahamkaha kusoo dhammaaday ayaa magaalada bulobarda gobolka hiiraan ee hirshabelle ku dhex maray madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo waxgaradka magaaladaasi bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid a odayaashii ka qayb galay kulankii madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu la yeeshay odayaasha ayaa sheegay in laysku fahmi waayey laba arrin oo ay kala wateen madaxweyne waare iyo odayaasha dhaqanka madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa odayaasha ka codsaday guddoomiyaha cusub ee dhowaan usoo magacaabeen inay ogolaadaan odayaasha si loo bilaabo dhismaha golaha deegaanka degmada bulobardi ee gobolka hiiraan balse odayaasha ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne waare taas oo sababtay in lagu kala tago sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka qaarkood oo ku sugan degmada bulobardi waxaa jiray mariwaa jiray oo ka jiray degmada buuloburte oo u dhexeeyey hirshabeelle iyo dadka degan degmada buuloburte odoon bulsho iyo mid siyaasadeed intaba ku jirtay waqti hadda laga joogo sanad ku dhowaad ayaan waxaan ka ballanay maamulka hirshabeelle inay naga joojiyaan dadkay noo soo magacaabayaan oo saddex bilood kadib ay soo magacaabayaan oo laba bilood kadib ay soo magacaabayaan asbuuc kadib ay magacaabayaan inay naga joojiyaan inaan anagu isdooranno guddoomiye ninka naga noqonayo oon ammaanadeena ku aaminayno aan anagu bulshada dhexdeeda ka keenno asigii aanan ku taagnayn haddii nin mas-uula yimaada haddii nin nabadoona yimaada haddii ugaas yimaad ba anagu ballankaasaan dabada haysanaa carab waa yeeloo mar noo laabmay weeye meel iyo meelna uga maleexo karno xaq baana u leenahay arrintaas aad og tahay waxaa joogay baryahan wasiirka arrimaha gudaha magacaaw nin weyn oo mas-uul oo wax magacaaba ayaan ahay muddo gaabana una shaqayna maamulkaan magacaabay allay ogolaado uu yidhi waa ka diidnay ballankaan wada galnay in la fuliyo magacaawgana la joojiyo maamulka hadda dhisan iyo midka uu soo magacaabay intaba in laga go loo gudbo gudiyadii farsamada iyo maxaanku yidhaha dib u heshiisiintii iyo gogoshii la dhigo xubnihii golaha deegaanka lasoo dhiso si cadaalada lagu qaybsado odayaasha ayaa hal arrin u soo jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo ah in ay bilaabaan dhismaha golaha deegaanka haddii kale ay isaga baxaan degmada maadaama ay sheegeen in hirshabelle aysan wax wanaagsan u haynin shacabka degmada buuloburde eedadka wax nooma tari jirin annaga magacooda waxaan ka maqlayna jawharaan ku maqlayna jawharkooda iska aadaya in daacad la daacadnimo in loo shaqeeyo ilaahayna kula garab galaad ku guulaysan kartaa ballankii la galan in la oofiyo hadda intaas wixii oo hadda dad lagu qayaanahuna meel ma tegayaan hadda kolay ninka la qayaanahuna ilaahayna waa leeyahay waana u jeediyaa marka annagu waxbay qaban karaan iyo ma qaban karaan hadda kama hordhacayno hadda kolay waa noo dhiman tahay arrinta ayadaa waa noo ugu waxaan rajaynaynaa marka haddii ayagu ay wax noo dhisi waayaan xitaa inaan annagu dhisanno ninka rabo inuu hadda aboontiisa iyo tayadiisa aan ku kalsoonayno inuu qabiil wax ku qaato rabo reer hebel aan ahay xilowsan aqoonin uusan qaban karin ninka reer hebel inuu ku baato rabahuna waa kasoo horjeedaa annagu hadda kama warhayno markaa dad yiri annagu ma ogolin maalintan hirshabeelle ballanka wada gelaynayna beelaha inta ugu waaweyn oo tayada leh waa lala kulmay qoraal baa ka yaala isaguna hadda waxay shacabku rabin haddoo ku dirga taga inayna suuro gelayn waa filaynaa xuquuqda iyo sharciyada iyo maxaanku yidhahdaa ayaka talinkana waxaa iskale dadka deegaanka iskale hadda ninkii ku xadgudbayana waa iska celinayaan oo u fiirin mayaan inuu mas-uul yahay iyo inuu ugaas yahay iyo inuu nabadoon yahay midna taitalkiisa loo fiirin maayo hadda dadka xuquuqdooda ay difaacanayaan ma jirto wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta hirshabelle ugu sarreysa ee hadda ku sugan degmada bulobarde ee gobolka hiiraan mahasina saaxiib qaar ka mid a xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay ka digeen in xilligan dhibaato xoog leh ay ka dhalan karta soo saarista batroolka waddanka senator muuse suudiya lexo oo shalay khudbad ka jeedinay kala fadhiga golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya lagu ansixiyey sharciga batroolka dalka ayaa soo jeediyey in ansixinta sharcigan lala sugo dowladda xoog leh oo damaanad qaada amniga guud ee waddanka senator muuse suudiya lexo ayaa sheegay mar walba ay muhiimad tahay in lasoo saaro batroolka dalka balse aysan suurtagal ahayn in hadda lagu degdego ayadoo aysan jirin sharci lagu heshiiyo oo lagu haga batroolka islamarkaasna aysan sharcigaan raalli ka ahayn dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya sida somalilan maamulka puntland galmudug iyo jubbaland senator muuse siduyelixo waxauu sheegay in qeyb ka mida badda ee dacwad ay ku jirto islamarkaasna ay qabaan shaki badan oo ku aadan sida xukuumadda federaalka soomaaliya ay ugu xasuulduubaysa suuqgeynta shidaalka waddanka ugu dambeyntan senator muuse siduyelixo ayaa soo jeediyey in heshiiskan haddii la gelaya lala galo dowlado damaanad qaadi karaa oo aan ku xadgudbay amniga guud ee waddanka waxa la qodi rabo oo loo degdegaayo oo warqadaha loo suubsahayo oo la beecgeyhayo oo bowdaca ah oo kalluunkeedana bowdacaya canshuurteedana canshuur daca ay tahay badde eraboorkeeduna dacya dekadeeduna ay dac tahay waa reer hirshabeelle ee muqdisho reer hirshabeelluhu badda waa kale xigaan aniga waardiyaan ah xaarisaan ah xaaris carabiga soomaalina waardiyaan ah waardiyihii lay saaray waxaan arkaa dad inay u woodi rabaan oy gacanta u taagi rabaan waxoodina ay u xaniban yihiin waxaana ay helaan boy dheh rabaanee cabaad ayaanay leeyihiin waa in la hirgelsho waa in la waxeeyo waa in la boobayo guddoomiye arrintan wasiirka wax badan oo ka farxi u arka laakiin ka farxi maa warqado loo sameeyoda adiga mid u saxiixdo midna aqalkaas kale aqalka shacabka u saxiixo midna madaxweynaha u saxiixo midna ra-iisul wasaare oo baleenka kula jiro uu u saxiixo kale oo lala wareegee shirkado balaayahoo shiddo kaliya lacag looga qaato ayaa meeshaan laga rabaa dowlada xoog leh oo batroolka qodaayo oo hantidayna damaanad qaadayo uma jeedno dooman aan ku ilaashana wax kaliiskala hela ma qabno bariiskii iyo baastadii iyo wixii yaraayoona loo soo gudbah ayaa maraakiib islaameed soo gudbisaa baddayna kalluunkiisiiyaan ilaasho weyni batroolka ilaaha noo ilaalisha wuxuu noogu jiraa badda ka hoosuu ku jiraa burcad badeed oo caadi yahoo bariis dhacaysaa ilaali weyne marka burcad badee burcad batrool ilaali ma karno waxaan qabaa arrintan dowlada xoog leh oo dowladaha la yaqaano ah oona damaanad qaadi karo ha lala sugo haddii saan loo degdegayana warqado shirkadaha lagula wareego
dowladda federaalk soomaaliya ayaa laga dalbaday in wax ka qabtaan dhibaatooyin laga cabsi qabo in ciidamada kenya ay ka geystaan xadka soomaaliya iyo kenya xilli ay korortay weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay u geysteen in ciidamada kenya ay ku sugan gudaha waddankaasi kenya mar kale hodan axa cabdi iyadoo ay jirto tacadiyada ka dhanka ah bini-aadinimada loo geystaa bini-aadinimada u geysta ciidamada nabad sugidda u jooga soomaaliya iyo amisoon gaar ahaan ciidamada kenya ay ku sugan xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ay ku dagaalamaan xarakada al-shabaab iyo ciidamada kenya ay ku sugan xadka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya ayaa lagu eedeeyey inay tacdiyo u geystaan dadka shacabka ahi ciidamada kenya ayaa lagu eedeeyey inay bartilmaameysadaan dadka shacabka ah ay ku dhaqan xuduudda islamarkaana khasaaro kala duwan ay soo gaarsiiyaan dadka shacabka ah ee ciidamada kenya waxaana arrinkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay siyaasiyiinta kasoo jeeda jubbooyinka kaafiye maxamed xasan oo ka mid ah xubnaha isbedel doonka ee jubbaland ayaa waxa ay ugu digaysaa tacdiyada ay ciidamada kenya ay u geystaan shacabka markii ay halkaasi weeraro ay kusoo qaadaan xarakada al-shabaab islamarkaana ay beegsadaan dadka shacabka ahi ee ka agdhow goobaha ay dagaalku ka dhacay
horta markii kenya la weeraro oo al-shabaab ay weeraraan argoosi waxay ka dhigataa dadka shacabka ee deegaanada hoostala ayaka oo masaakiinta ay bartilmaameystaan caqabadaas way iska jirtaa mar walbana way dhacdaa shabaabkuna mar walba guulahooda iyo fikirkooda waxa waaye inay la dagaalmaan marka kenyana de caqabad labaad waxay ku noqonaysaa dadkii masaakiinta oo rayidka ay ku hoos jiray inay dinto diyaarada kaxiso ay tiraahdo shabaab aan soo lahay ayna soo lahayn inay baalaada aad maqlaysin maamo nadiifo saafi la dhaho iyo saddexdeed ciyaalka ay ku dhinteen oo hooyo soomaaliyeed oo muskiin oo ooman oo abaareysan oo dhib kasta inta ay ku duqeeyeen marka caqabad way noqon kartaa haddii laakiin ay maraykan aysi joogi laheen kenya dad shacabkeeda aada u calacali lahaayeen maadaama laamuhu loogu tagay dhib badana la dareemaya laakiin xoogaha maraykanka uhiliyo wasaqdaasa uhilisay afartii nin oo meesha gashan in lagu dilay noo soo cadeeyeen marka saasaa jirto dhanka kale waxa ay sheegtay in dhibaatada ugu badan ay soo gaarto dadka taariibayaasha ay ku socdaalaya wadada kuwaas oo la kulma tacadiyo ka dhanka ah bini-aadanimada iyo in la xiro mararka qaar oo xabsiyo ay galaan islamarkaana waa kan mar kale kaafiyo oo ka hadlayso kasoo gaaraan maamo dadkii galaayay kasoo gaaraan waa aragtay soomaaliya soddonkan sano waxaa iska jirta jahawareed dhalinyaradii iska gudbaysa waa dhalinyaradii la qabanayaa xabsiyaa la dhigayaa intaasoo kun oo kenya maniya keena laleeyahay baabuurta raashinka qaado kenya raashinka u qaado laftigooda marba raashinkooda la gubaa maray dil kala kulmaan caqabad badan oo aan la koobi karina ka jirto maasha allah caqabad badana ka jirto sida hadda ad arkayso in inta al-shabaab ee weeran ay dadka shacabka ku leeda marka dib weynaa ka jiro dadka soomaalida xuduuda kenya lala aada u dhibay inta badan ciidamada kenya ayaa dhibaato u geysta dadka shacabka ah kadib markii weerar gaadmaha ay kusoo qaadaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa waxaa lagu eedeeyey in wax ka qaban layihiin godoonka dhammaan deegaanada hirshabelle ayaa nurxirsi xilli madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare uu walaac ka muujiyey xaalada degmada bulaburda isagoona sheegay in muddo degmadaasi ay goodoon ku jirtay islamarkaana uu ka dhawaajiye in maamulkiisa wax ka qaban doono saacadaha soo socda dhanka kale xildhibaan aadan cumar odawaa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka ee hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne hirshabeelle waa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare uu ku fashilmay wax kaqabashada amniga samata bixinta oo dadkii saameynta ku yeeshay fatahaadihii deegaanadaasi uu ka sameeyey webiga shabeelle islamarkaana uu sheegay in hirshabeelle ay la degtay dhibaatooyin soo wajahay waxa uuna sheegay in maamulka wax horumara uusan lahayn islamarkaana dhaqaaluhu aada u hooseeyo sidoo kale xildhibaan aadan odawa ayaa sheegay in dhowr jeer madaxweynaha ay kala hadleen arrimahaasi balse uu sheegay inuu nuglaan waayey waxa uuna sheegay inuu isku mashquuliya isaga iyo weliba maamulkiisa inay xilka qaadis ku sameeyaan oo ay soo magacaabaan guddoomiyaal cusuba
aad iyo aad anagu xumahay madaxweynihii anaga aan dooranay dowlad goboleedka hirshabeelle lana lana rabay inuu samata bixiyo guud ahaan hirshabeelle oo taqaanaan oo statekii ugu dambeeyey ee la dhisa ah haddana madaxweynuhu nasiib darro uu la degay waxa development ee male sagaashan kilomitr u jirtaa magaalada muqdisho jowhar oo xaruntii maamul goboleedka dowlad goboleedka hirshabeellaha wax uu ka qabtay male xagga furfurka dhaqaalaha wuxuu ka qabtay male xagga amnigii wuxuu ka qabtay male madaxweynuhu marka runta ku sheego aad iyo aad buu ula degay hirshabeelle arrintaasna arrin laga filanaya ma aha marka aad baan nagu xunnahay waana kasoo horjeedna waana ka dhiidhinnay dhanka kale xildhibaan aadan cumar odowa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee hirshabeelle oo sii hadlaya ayaa sheegay in wadooyinka intooda badani ay goodoon ku jiraan islamarkaana uu sheegay in muddoba ay goodoonsanaayeen magaalooyinka buulo burdo iyo jalalaqsi ayuu sheegay in muddo ah inay goodoon ay ku jirtay sidoo kale wadooyinka buulo burdo iyo beledweyne ayuu sheegay in iyaduna ay goodoon ku jirtay in muddoba wuxuuna ugu dambeyntii markaasi sheegay in baarlamaanka hirshabeelle ay la xisaabtami doonaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare dabcan xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle arrimahaas kama way ka dharagsan yihiin laakiin ka state ahaan annagaa shaqa ku leh state annagaa xildhibaano u ah deegaan doorashadeena annagaa dhibaatooyinka ka jira mar walba madaxweynaha ku boorino laakiin diyaar ayuusan u ahayn diyaar ayuusan u ahayn arrimahaas arrimahaas annaga mas-uuliyadeeda annaga xildhibaanadii dowlad goboleedka hirshabeelle deegaanadayna annaga saacad walba tagna dhibaatooyinka dadkeena ay qabaan baarlamaankan ka hor sheegnaa arrimahaas si hoose aan ugu sheegna si qoraal aan ugu sheegna si life aan ugu sheegna madaxweynuhu arrimahaas oo dhan waa waa aad iyo aad ugu gaabiyey aadaan nagu xunahay kamana filanaynin markii la dooranayo maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle hadalkani xildhibaan aadan cumar oo ka mid ah xildhibaanada deegaanada waa markaasi xildhibaanada baarlamaanka ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka hirshabeelle ayaa kusoo beegmaya xili madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waari uu walaac ka muujiyey xaalada degmada buulo burda isagoona sheegay in muddo degmadaasi ay goodoon ku jirtay islamar ahaantaana ka dhawaajiyey in maamulkiisu wax ka qaban doono saacadaha soo socda warka subax intaas ku dhan yahaatana kulan damba subax wanaagsan waxaa naga xasuusanaa cidda warka uga sugaasuwa maqliya qoraal sawirata waa in dib ugu heli karaan beejka internetka kulinahay www radio com intaana warkan warkaxay dib u kulmi doona subax wanaagsan